mashruuca nagaad waxa uu ka mid yahay mashaariicda waaweyn ee ka soconaya magaalada kismaayo xarunta ku-meel gaarku ah maamulka jubbaland laba qaybood oo ka mid ah mashruuca ayaa lagu sameeyey wadooyin laami ah islamarkaana qayb ka ah bilic soo celinta magaaladaasi kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi farweyne ayaa ka warbixiyey halka uu maraya mashruuca nagaad islamarkaana sheegay in uu dhowaan bilaabo doono wejiga saddexaad magaalada kismaayo oo ah magaalo madaxdii gobolka jubbada hoose ahna magaaladii madaxda kumeel gaarka ee jubbaland waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo la yidhaahda nagaad mashruucaas waddooyin ka shaqeeya waxaa dhammaaday fase on ama qaybtii koowaad sideed kilomitir oo ka kooban toddoba waddo iyo hal outfall oo runtii biyihii laga saaray aargada badda la geeyey oo isaguna sideed boqol iyo afartan mitir ahaa waa lagu guulaystay kambani waxaa sameeyey dhisay liyado c o c c oo jinays ah haddana wadoynka la isticmaalo oo runtii dadku au mahadiyeen waana wax badan wax ka bedelay sida hadda aargo iyo biyosaarkii wax ka bedelay dhinaca kale waxaa isaguna socda baakajto oo ka kooban sagaal kilomitir iyo laba boqol oo ay dhammaan waxyaabihii u dhammaystiraa laamiga sida seed wolkii is dadku marayay iyo drinajki waxaas oo dhan isaguna ka kooban shan waddo waxaan u kala saarnay laba qaybood iyo b waa gebagebo oo hadda laamigiibaa waddadii u dambaysay oo somaalistar ka baxaysay ilaa meesha ciidanka saldhigga booliska viaf madow waaba dhammaaday waddadii raaidna waa dhammaatay iyo roor eleven oo la yidhaahdo dadku su yaqaano ibraahim indo ama gorol labadii kale oo wadana waddadii fiyaad mari jirtay iyo waddada roowan la yidhaahdo oo caymis ka bilaabata oo isku lifto ka dhammaato afar kilomitr laba boqolah iyaguna shaqahoodi baa socota isticmaalaa waxaa kaloo jira oo socda oo aan xayeysiinay oo ay xayeysinkii soo dhammaaday oo kala saariddii ilaa adugu shan cashoo soo socota aan ku dhammayn doono kabarigii qaadanayay backage tree oo ka kooban shan wad shan kilomitir iyo boqol mitir oo ah saddex waddo waddada roortan la yidhaahdo oo loo yaqaan kabora iyo waddada two b two a la yidhaahdo two b la yidhaahdo oo majaanka dadku yaqaano ama canali marta iyo waddada godka dhuxusha fiya afmadow saddexaasna waxaan rajeynaynaa lix iyo labaatanka bisha inaanu bixinno xayeysiintoodii haddii allayno oo kabanigi guulaysan lahaa hadda waxaa lagu jiraa si loo kala saari lahaa waxaa weheliya baakijriga la socda laba outfall oo magaalada biyaha lagaga saarayo mashruuca nagaad ayaa qayb weyn ka qaadanaya bilic soo celinta magaalada kismaayo